bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu akhyaare ha ku dhowaada barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan isinku dhigin sidaasan raadiyo warsan hamiin kasta markii laku reebo hamiinnimada jimacada ee sabtagaha galaasa hamiinnimo talaadu arbaaha galaayta taariikhdan iyo kabeeganta labaati afarta bilo tumay lamaa sannada lamada koy tumay sagaalka qodobadiisin oo ka barnaamijkan ku dhugun sudu doontaan hoo ilaahay karaalnagood waliba ku mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ku hadalay arrimo warbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo miili maraha qoraal ka farta afka maayga oo usu ballan qaaday xilligii ololihii doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed barnaamijka iyo ka dhugunsudi doontaan madaxweynago arrimahaasi arrimo badan ku hadalay saasaata weliba barnaamijkaasiinku gudbii doona gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya cabduqaadir shariif sheekhuna maye oo sheegay furitaanka xarunta bangiga i b s ee magaalada umbaydhabo inuu qayb ku eto walqabadka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen barnaamijkiiyo ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaalanagada gudoomiyaha iyo mas-uuliyiin kale oo koyga ku qaybgelay xafladla ka dahfuraayay xarunta cusub ee bangiga i b s saasaata weliba barnaamijkiisiin ku dhugunsudi doontaan haana ku mid a golo malaaqyada koonfur galbeed soomaaliya oo ballanqaaday in iyo helaayan hanraabta boondadiiyo kaleeyin baarlamaanka cusuban ee koonfur galbeed oo dhibaan laaxulahay barnaamijkiiy ku dhugunsudi doontaan saasaata weliba barnaamijkiisiin ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaalanagada haana ku mid a waryaalka ku howlgalaaya magaalada baydhabo oo geega lunfuri todobarka eedan tabiyowga wararka faylan iyo bedqabka wariyaha barnaamijkiiya ku dhugunsudi doontaan mas-uuliyiin ku mid a maamulka koonfur galbeed oo furitaanka siminaarkaas ku qaybgala hadalana meeli ku jeediyey qodobadaas iyo walaaghani kororentii barnaamijka kuguda jirna iyo barnaamijkaasiinku gudbii doona insha allah weliba barnaamijka hasiin saareentan isinkula dareersiyaayaan oo maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleene dhinaca farsamadan waliba gacanweyn ku jeysadaaya mahadi ku-diirto maxamuud cali cabdulaahi gaabshaha mar kale mar labaad akhyaari ha ku dhowaada barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan ahmiin faylan akhyaare haddii asiin qobada qodobkan ku horeeyay ee barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta garan iyo geega weliba uu sadaafuray munaasabad lahaka bandhigaaya buugaagta manhajka cusuban ee dugsiyada hoose dhexe ee soomaaliya munaasabadan oo ku dhiiday magaalada baydhabo weliba ku qayb galay mas-uuliyiinku dareerta dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowlada federaalka saasaato weliba qayb ku haayay dadka ku qaybgalay munaasabadu macalimiintii maamuliyaalka iskuulaadka ka yaalaan gudaha magaalada baydhabo munaasabadantii dareerta weliba meyli ku hadalay mas-uuliyiintii ku qayb galeen munaasabadan lahka bandhigaay buugaagta manhajka cusuban ee dugsiyada hoose dhexe ee soomaaliya oo dhowaa magaalada muqdisho ka dahfuray madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo khudbadaha mas-uuliyiinta walibaan ku hadalena muhiimadu sleeyo manhajkan cusuban ee dowlada federaalk soomaaliya hasaarti ee lanka tirgala inuu walaka bara ardayda dhigadaasi dugsiyada hoose dhexe ee dalka soomaaliya saasaato waliba meeli ku hadalay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha weliba eed un ku hadalay ahamiyadda yeeleto walbarashada saasahaatan us tilmaamay xaqa qof kasta oo muwaadine usanleeyay inuusa helo walbarasho beesalaan eh weliba madaxweynaha khudbadiis ku mid ahaa in dowladda federaalk soomaaliya kula hadalay qorowga afka maayga si bulshada soomaaliyeed meel kastiyo roogan iyo baradan qoraalka iyo kahadalowga afka maayga waa ku madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed oo khudbad ku jeediyey habandhigowga bugaagta manhajka cusuban ee dugsiyada hoose dhexe ee soomaaliya
biyaha korontada intaba waxaa gacanta ku haayay dad isxilqaamay oo ganacsato leh oo aqoon-yahano leh oo u furtay iskoollo baraybadah iyo isbitaallo baraybada iyo xarumihii biyaha oo baraybada waxay ahayd dadkaas waxay mudan yihiin ammaan waxay mudan yihiin sharaf sababtoo ah waxay diidaayeen vacuumka waxbarasho intaas dadkii dhallinyaradii kaga soo baxday way hadda waxa macalimiinta ahoo maamulayaaalka ahoo iskoollada dhigaayo soddon sano haddii la sugi lahaa dowlad manhaj samayso oo maanta la gaaro waxbarasho lama helayn ninkii cararo oo bannaanka aada ma ogiin dadka dhan ma wada bixi karin oo waxbarasho ma wada aadi karin marka marxaladihii la soo maray dadkii ka soo shaqeeyey oo u dhabar adeegay oo macalimiinta ahaa oo ganacsatada ahaa oo aqoon-yahanada ahaa aad iyo aad ay umahadsan yihiin maanta marka maxaa ilaahay la gaadhsiiyey in la keeno manhajkii ilaa iyo dugsigii dhexal la keeno kadibna dugsigii sarena uu brosees ku jiro imaanayo jaamacadda ay ka daba imaanayso taasna ilaahay mahaddiis weeye kobaca iyo kor usoo socoshada iyo rajada dowladnimada soomaaliya ay ka mid tahay maanta marxaladda aan marayno waxay markhaati ka tahay soomaaliya siday u socoto oy u soo noqonayso kabashada ay kabanayso iyo kobaca ay kobacayso dowladnimadeeda haddii marxaladda maanta ay marayso in iskooladii manhaj loo helay dadkii hore oo iskoolladu gacanta ku haayeen aaday ugu faraxsan yihiin way rabaan inay manhaj helaan iyo waxbarasho ardaydan mustaqbal u ah ay gacanta ku hayaan inay helaan way rabaan sida muuqato annaga dadka ugu badan koonfur galbeed soomaaliya wey shacabka bobulationka ugu badan wey waxaa lagu qiyaasaa afar milyan oo qof inay ku nooshahay koonfur galbeed state ay afar milyan ku nool yihiin maleh afartaas milyan oo qof boqolkiiba toddobaatan waa dhallinyaro soddon baa dad weyna dhallinyaradaas ayaga ah oo gabdho iyo wiilo leh waxbarashay u baahan yihiin waxyaalaha igu yaabka badnaa waxay ahayd dugsigii sare sanadkii hadda soo dhaafnay oo dhammaaday ardaydii dugsiga sare ka baxday oo koonfur galbeed markii la isku daray waxay noqdeen laba kun iyo saddex boqol waa laba kun iyo saddex boqoloo qof bas koonfur galbeed oo dhan waayo oo aa ogtihiin boqolkiiba toddobaatan inay dhallinyaro tahay marka waxaa muuqato koonfur galbeed inaysan waxbarasho ka jirin meeshii laga rabay inay ka soo baxdo soddon kun oo dhallinyaro ah inay dugsi sare ka qalinjibiyaan la rabay yaa laba kun iyo saddex boqoloo qof ka qalinjibisay dugsigii sare waxay ahayd markii afar milyan oo qof waa laba milyan oo qofaa dhallinyaraa laba milyan iyo toddoba boqoloo kunaa dhallinyaraa dhallinyaradaas marka hal milyan oo qof waxay rabaan inay dugsi sare dhigtaan waxay ahayd inay dugsiga sare ka soo baxaan konton kun lixdan kun gobolka banaadir waxaa sanadkaas ayadaa labada kun ay ka baxday koonfur galbeed labada kun iyo saddexda boqol soddon iyo waxaa ka qalin jibisay soddon iyo dhowr kun oo arday waa gobolka banaadir bas inkastoo ay ku jirto afgooye iyo ceelasha biyaha gobolka banaadir laakiin sax ma ahayn koonfur galbeed in laba kun iyo saddex boqoloo qof ay dugsi sare ka baxaan waxaa jirta marka waxaa muuqato inaysan dugsi sare jirin dugsiga sare oo koonfur galbeed ay leedahay waa kambaydhowbase bakool sideed iyo toban qof ayaa ka baxday oo xudurlay ka soo baxday waa sideed iyo toban qof bakool oo dhan waxyaalaha marka dib noo dhigay oo aan rabno inaan ka shaqayno oon kor u soo qaadnay ka mid tahay waxbarashada haddii dadka iyo dhallinta hadda soo kacayso maskaxdoodii aqoontooda aanaan bislaynin kama baxayno jahliga iyo fakriga iyo dhibaatada weligeed lagama baxaayo haddaan dadka lagu dhiirigelin waxbarashada waxbarashada see loogu dhiirigelin karaa laba nooc wey dad waxaa jiro daruuf ay hayso oonan awoodi karin inuu iskool barayvada dhigto oo ilmihiisa uu u diro oo noloshii la tacaamulaayo marka waxbarashada macnaheedana ma fahamsano qofkan wixii u cuni lahaa waxaa la rabaa inuu ka hormariyo wixii wax ku baran lahaa kaas asaga ah waxaan ballan qaadnay in iskoollo lacag la-aana aan samayno oo waxbarashada ay aadaan ilmahaas subax markuu waaga baryo aanan waxba la weydiinaynin oy baxayaan iskoolkooda tagayaan wax soo baranayaan maxaa keenaya iskoollada in waxbarashada lacag laga dhigo waa run waaye macalimiin baa joogto mishaar ma qaataan shaqaalaa joogo mishaar ma qaataan nadaafad baa jirto dhismaa jiro korontaa jiro biyaa jirto waxaasoo dhan waa wixii shaqadaa socota lagu fududaynayo waay haddii marka wixii aysan dowlad gacanta ku helin oy macallinkii mishaar siinaynin oynan isbisiinigii iyo dadka nadaafadda ka shaqaynayan mishaar la siinaynin oon waardiyihii mishaar la siinaynin oon korontadii biyihii la bixinayn waa lagu qasbaya in ardayda laga qaado si ayaga loogu fududeeyo marka waxaan rabnaa boqolkiiba soddon konton inaan buuxinno qayb ka mida qaybahaas oo ah macallimiin mishaar la siinaayo inay jiraan iskoolladii dowladda iska lahayd oo aan ijaar ahayn in dawladda ay ku soo wareegaan oo la dhigo shaqaalo aan mishaar la siin ay dawladda siinayso meeshay rabta ha ka keento brocessay ku jirtaa laba boqol iyo konton macalin yaan hadda haddii ilaahay yidhaaho sanadka markuu dhammaado yaan rajaynaynaa january inay noo soo baxaan oo world bank ay ballan qaaday oo process ku jiro macalimiintii iskoolka dhigaysa iskooladii dawladda ay lahaydan ijaarka ahaynna annagaa iskale waa noo yaallaan waa qaladayn karnaa shaqaalaheeda ka mid korontadii iyo biyihii baa nagala rabaa dawladdii inaan damaanad qaadno ayadana waa damaanad qaadaynaa waxaan ugu talagalnay marka in la helo ayada oo iskooladii kalena ay furnaanayaan oo la xiraynin yaan waxaan rabnaa in la helo iskool aan lacag laga bixinaynin oo dadka ay imaanayaan iskoolkaas intay dhigtaan ay bixi karaan oo la mida iskooladaas kale waa bilownay ilaa iyo saddex iskoolaan hadda maraynaa oo baydabo xataa ka mida insha allahu marka kuwan kalena inaan gaarnaan jecelnahay haddii ilaahay yidhaaho dadka haddii aanan waxba la barin jiilkan yaryarka ah weligeed waxaa lagu jiraayaa jahliga iyo fakriga iyo dhibaatada iyo gumaysiga hadduu cunuga aadi waayo iskoolka wuxuu aadayaa shabaab hadduu shabaabka aadi waayo wuxuu aadayaa ciidan hadduu aadi waayo wuxuu aadaa jidkuu fadhiisanayaa wuxuu garanayaa koollo iyo igala suuqnimo ilmaha marka waxbarashada ha lagu gubaabiyo insha allahu annagana dawlad ahaan saan horay u ballan qaadnay ilaahay idankiisa waxaan xooga saaranaynaa waxbarashada in ay helaan dadka soomaaliyeed oo reer koonfur galbeed waxbarasho ku filan oo noocyadeeda kala duwan leh meel walba oo degmooyinka ka mid ah waxaan rabnaa inaan gaarsiino dugsigii sare dugsiyihii sare inay gaaraan waayo degmo kasta ay dugsi sare yeelato waagi hore dawladda ay jiri jirtay aaday u yaraayeen dugsiyada sare gobol kasta hal magaalo u lahaan jiray tii ayadayd in laga baxo degmo kasta hadda pobulationkii baa batay dadkii masaafadii iyo socodkii waa yaraaday bakooloo dhan xudur baa dugsi sare u ahay waayadii dambaa marka degmooyin kale lagu daray baay saasoo kale ahayd burburkii markuu soo dhow yahay baa degmooyin kale dugsi sare loo sameeyey sida diisooroo kale iyo dhowr degmoo kale ayaa loo sameeyey hadda waxaan rabnaa marka inaan gaarsiino degmo kasto in dugsi sare ay yeelato ardayga markuu dugsiga hoose dhammeeyo dugsi dhaxa u dhammeeyo inuu dugsi sare aado insha allah ballanqaadyadii aan hadda ka hor ka hadalnay xilligaygii waxaa ku jiray in afka mayga la qoro in la qoro oo la dhaqan geliyo oo laga shaqaysiiyo markii intaan nimid shirkii ugu horreeyo intaan ku qabannay wasaaradda waxbarashada federaalka iyo wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada yaan inta isugu keennay oo arrimaha waxbarashada looga hadlayo si sharci ah waxaan u dhaqangelinay oo lagu heshiiyey oo dawladda wasiirka federaalkana uu saxiixay in iskoolada laga dhigi karo lana qori karo afka mayga wasaaradda waxbarashadana ay qaadayso oy manhajkeeda ku darayso maanta afka mayga meel soomaaliya ah gobollo keliya maaha gudoomiye sheekh aadan wuxuu yidhi gobollada qaarkooda looga hadlaa meel aan looga hadlayn ma leh gibilay haddaa tagtid waa looga hadlaa gabiley haddaad tegtid ama maqaayad aad geshid ama dukaan aad geshid ama meelahaan wax lagu gada aad tagtid laba ninoo sheekaysanayso o may faallaysa arkaysaa dadkii waa la baxay waa la socday meel kasta population kii deganaa waxaa ka badan dadkii reer koonfur galbeed oo inta ka tegay baa ka badan oo tegay marka maadaama ay saas tahay manhajka iskooladaa lagu daraayaa meel walba in laga dhigto oo sida buugaagtan loo soo diibo kale loo soo diibo yaan ka shaqaynaa laakiin way socotaa isku dayo badanaa jiray tijaabooyin badanaa jiray haddii far baa la qoraayaa la yidhaaha qabiil ma qori karo dhowr qof ma qori karto waxaan dawlad ahaynoo qori kara male culays dawladeed iyo qarash buu u baahan yahay ayadana waa ka shaqaynaynaa waxaa socday niman brofesoro oo isxilqaamay isbuucan yidhaaheen waa imaanaynaa waa soo noqonaynaa oo digili midhiflaha brofesor kuusow iyo haddu xamar yimid intuu noogu imaan doonaa way badan yihiin brofeor mukhtaar iyo waxbay soo diyaariyeen marka inaan si official saan oo kale iyo ka badan inta laysugu yimaado laisla fiiriyo la daahfuro dowladda federaalka ay ka soo qayb gasho wasaaradda waxbarashada ay timaado madaxda sare ay yimaadaan qoraalkii markaan waa la dhammaystiray la yidhaaho si official loo daahfuro manhajkii lagu daro iskoolladii lagu amro in lagu dhigto iskool kasta ama xamar ha ku yaallo ama boosaaso ha ku yaallo la yidhaaha lagu dhigto taasaa noo dhimanaan sugaynaa insha allah hadduu ilaah yidhaaho buugaagta hadda manhajkana soo gaaray wuxuu u qaybsan yahay gobolka bakool labaatan iyo afar kun iyo lix boqol iyo toban waayo labaatan iyo afar kun iyo lix boqol iyo toban buug yuu leeyahay gobolka bakool oo la geynayaa degmooyinkiisa degmo kasta la geynayo shabeellada hoose konton iyo lix kun iyo saddex boqol iyo toban iyo kow bay leedahay iyadan shabeellada hoose konton iyo lix kun iyo saddex boqol iyo toban iyo kow buug oo buugaagta ilaa iyo istaandarayd oo dhan ah wan ilaa iyo eid ayay leedahay oo noocyadooda kala duwan isugu jirto taariikhdii sayniskii af soomaaligii teknolojiyadii arrimihii bulshada juqhuraafigii carabigii kulli xisaabtii kulli ay isugu jirto iskoolkii manhajkii la dhigan lahaa oo dhan uu ku dhammaystiran yahay yaa la keenay bay waxaa waaye toddobaatan iyo sideed kun iyo konton iyo afar toddobaatan iyo sideed kun iyo konton iyo afar totalka guud waxaa waaye boqol iyo konton iyo sideed kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo afar buug iyo koonfur galbeed oo dhan ay leedahay magaalo kasto iyo degmo kastana meesheedaa loogu geynayaa oo lagu gaarsiinaya degmo kasta meesheedaa lagu gaarsiinaya hadduu ilaah yidhaaho kuwii dugsiga sare oo markay soo baxaanna saasoo kale waa la gaarsiinaya waxaan kaloo rabnaa inaan dhiirigelinno waxbarashada cid allaalihi ciddii ka shaqayn karto arrimaha waxbarashada ama nagala shaqayn karto ama talo ka hayso ama horumarintooda jaamacad ha noqoto dugsi sare ha noqdo iskool ha noqdo gacan naga siinayso boqolkiiba boqol waa soo dhoweynaynaa wax allaaliya wixii caqabadahna waa ka leexinaynaa annagaana la garab istaagayna hadday noqoto dhul hadday noqoto maxay ahayday security hadday noqoto wax allaale wixii dowladnimada ku ekaa oo dhanna ballan weeye inaan ay noola mid ahayn hay-adaha kale oo dhan waxbarashada si aan u dhiirigelinno ugu dambayntii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo macallimiinta iyo maamulayaalka iskoollada koonfur galbeed oo dhan gaar ahaan hadda inta joogo oo baydhabo oo wakhtiga dheer oo adkaa ardaydan wax ku soo baray ninka macallinka waxaa weeye waa aabbo weeye hadduu qofka macallin yahay waxaa suurtagala macallimiintan inta joogto dadkii ay wax soo bareen inay maanta madax yihiin oo golaha wasiirada ku jiraan waxaa suurtagala inay agaasimayaal yihiin marka waxaa ilaahay mahaddiisaa macallinka waa taajir taajirnimada maaha wax markaas la qaadanaayo waa ogahay dadka ugu nolosha adag bay ku jiraan macallimiinta laakiin waxay taajir ka yihiin qalbiga meel walba oy tagaan ninka macallinkaa wuxuu helayaa nin intuu soo istaagay yidhaha macallinkayga waay soo qab macallinkayga waay maxaan kuu qabtaa nin yidhaahay helayaan taajirnimada taas waha waxaa kaloo faa'iido weyna oo adduunyihii aakharaba aan kaa dhammaanayn oo sadaqo kuu ah qofkan aad wax bartay hadduu sidii fiicneed wax u bartay ugu dhaqmo aakhiradaadana hataa faa'iiday kuu tahay marka inkastoo wakhti adag la soo maray maanta marxaladda la joogana ay soo fiicnaanayso macallimiinta aad iyo aada u mahadsantihiin dulqaadkii aad samayseen sidii aad maxay ahayde waxbarashada ugu dadaasheen waxaan codsanaynaa rabnaa hadduu ilaahay yidhaaho sanadkan sanadkiisa ardayda dugsiga sare ka soo baxayso markay ugu yar tahay oo koonfur galbeed inay toban kun gaaraan wax walba ha nagu qaadato dugsiyada sare ha la aado waa inay toban kun soo gaaraan si sanadka dambe ay soddon kun labaatan kun u gaaraan waxaa lagu heli karo waa in waalidiinta iyo ardaydaba la dhiirigeliyo haddii ay jirtay caqabad ay la geli waayeen dugsiga sare waa inaan maamulayaalka ay noo sheegaan si aan u fududayno haddii ay jirtay culays ay la aadi waayeen secondary inay aadaan oo fanfoorka ay u dhammeeyaan ay jirtay na soo wargeliya ballan ilaahay waaye waan kala shaqaynaynaa waa in la qaadaynaa culayskaas waa gacan aan ka siinaynaa wasaaradda waxbarashada noo soo mariya annagaa diyaar ah waxaan rabnaa in sanadan intaas in ka badan la helo insha allah aada iyo aada ugu mahadsantihiin manhajkii waa noo furan yahay bugaagtii wax lagu wareejiyey maamulayaalka iyo iskoollada baydhabo oo dhan waa inay gaaraan iskool kasta waa in meeshiisi loogu geeyo maamulo kasta gacanta laga saaro tan ugu muhiimsanaan rabno taas waaye nin kastoo arday ahna isaga oo wato maanta garaaska wax loo dhigaayo isagoo og bugaagtiisana uu wato inuu la yimaado oo ardayda dhan ay wada gaaraanna muhiim waaye aada iyo aada u mahadsantihiin sharaf iyo farxaday noo tahay in maanta manhajkii aan daah furno haddii ilaahay yidhaaho oo iskoollada dib loo furana marka ugu horreyso iskoollada la furo iskool kastana waa imaan doonaa insha allahu oo waxaan arki doonaa saad kugu socoto waxbarashadii iyo manhajkii waana dhegaysan doonaa taladiinii baahi
مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربه ظاهرون بوشرا بروستو امبارگر بلاس مقايد هنگورد بوشرا بيجي بورا نوايان boholahan aruursadaayaan برزي قبو في لان ارغاو biilil mehergelaayo بان فورا لنبولي runga banka hasban dhegdi برتي راشين كا كرتي bulshoy kooya ku bulqaa كرتي با راشين بوهلي ما اه karyow kallaka shalbariimeeya كوكا بلاي هوبي hoo raashin ada unbogaaso لدي شي بريمة ambaahanaaytay weydiyaasi بشرى انك سيدا ku bulqaasa kooya walaalayaal بالعدي صورده nadaafadda bedin shay'ii alaabtiyee si lahan suubiiba baahidiitabirku gooyase raashiinkee holahaasiin baaldheka waboobismiinku sugu doontana dharasba anka beega maasan run habbatii hay aragdeena busoy habaha kooya busra borosto ambarger brash ashiriya waybaa ku helaasana borosto ii doora gagadoontoy shawaarmo doore ee ii shawaarmo sogaal eh doora faham oo solol eh wun ii og tooniliinka kariyaana isgoogsi aga liyaabas malaygirili ii iskolobo firito ii safi hambegar oo shishal eh egbeger ii fish beger hambegar ii maisbegar islaash beger finger iyo jikin beger dhinaga quraa'ada ama afbilaawkana wayba ku helaasana دخان فول بينس naalo iyo weliba feegito oo erin ii gaalba eh غدد ويبا يا اتا bariis shishal eh traiso isbishaal iyo weliba mikadu
weli akhyaarimayba gudi jirnee barnaamijkan kulanka warsan qeybashii hore magaalada baydhabo geega wali baa laku qabday munaasabad xaragga lakugu jaraay xarunto cusuban usuweelado bangiga i b s oo ah bangi caalami ah munaasabadan waliba ku qayb galay mas-uuliyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed oo unkuwiinya gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka mudane cabduqaadir shariif sheekhuna maye iyo wasiirka ganacsiga dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo xildhibaano iyo marti sharaf kale unka horeyn weliba munaasabadu ku hadalay mas-uuliyiinta bangigan i b s saas haatowna weli meeli ku hadalay wasiirka ganacsiga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya unka dambeyn weli khudbad meeli ku jeediyey gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabduqaadir shariif sheekh waxna maye gudoomiyaha weliba useedun tilmaamay furitaanka xaruntan cusub ee bangigan i b s inuu iyo ku mid eta warqabadka halkasaana ee madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagaren waana mas-uuliyiintii ku qayb galeen munaasabadaas oo iyo meeli ku hadaleen eedan kamaad nagaan mahadna kadib een mas- munaasabadan geedka si boorka ku muuqda maybwa daahfurka baranjaha baydhabo iyo ge- maadaama een baranjaha hornahan shaqeeyay oo hata ka horna laka daahfuri sida gudoomiyaha gobolka iyo mas-uuliyiin kale baan ka qayb galeen mayleray a t m kii i b s oo la dhikiyay hotelka horyaal geega mayba daahfurdaane oo hornahan ka shaqeeyay meeleray baranjigi si meeleray bulshada koonfur galbeed gaar ahaan bulshada bulshada ku nool baydhabo iyo on ka faa'iidaysadaan meeleray bangiga i b s kulley bangiga i b s suus magaashayba ku muuqato maybwa bank international eh international bank of somalia mayba meeleray usud hata ka hor ka shaqeeyay magaalada muqdisho magaalada muqdisho mayba kaleeya ilaa iyo siyaad xarumad xarunta inka horeyti oo bangiga isku furada gobolada mayba naga tahay xaruntun bay dhow taas mayb waa mayl dheeraayso nasiib iyo unweel dhadeen bulshada ku nool koonfur galbeed gaar ahaan bay dhow mayba bangiga lamadan beer arday maalmo way hata foodaan yahay hadhaafni us xarumo kale kuweel dhaday oo hata broseska ka jaraana kismaayo oo ee xarunta maamul goboleedka jubbaland iyo garowe oo oo ee xarunta maamul goboleedka puntland marka bangiga i b s adeegyadiisu qabdow eeda aan bilaarni mayba ku mid aha iniisu akawno furow akawnadaasoo in iska jiraan corporate iyo individual lamadaba shaksi iyo ganacsi lamadaba iyo mayleeraay akawno oo eed intira badan sida saving account qofka lacag wajigi ka saaf garaysado koro mastercard baro dhagtiska hata cusbo bangiga isu dhiibo mayba ku mid aha mastercard maalgelinga dhiibe usbuuci una hataa dhaafni mayba anna iyo mas-uuliyiinta hata inta niidiroogda oo bangiga i b s kuma qanaanay gobolka bokool gaar ahaan degmada xudur degmada xudur oo laha kadaafuri mashruuc leerow microfinance oo lanka tiragalay dadka oo mayleeraayus ganacsada oo yaryar ini lakakaabo iyo dad kale oo aragday ganacsi loo yoon lanka abuuro dad oo aragday baaqibunta ee shaqo lankuweela beriyey oo arbaadee maybaan jeednay degmada diinsoor oo yeenasaas camal mashruuc oo microfinance ee lakadaafurow usbuu foodaan yahayon may baan sii soconay elbert oona mashruucaas ku furo baydhowna insha allah marka elbert daakanagan iyo ladaa furo doon mashruucaas oo ka faa'iidaysan doonaan bulshooyinta koonfur galbeed ilaa iyo shan boqol qof oo bilaaya er faahfaahintaasna may baan nin sii faahfaahi doonaan kulley mas-uuliyiintii oo barnaamijkaas madaxda ka haya nilrogan marka ana may baa qaabilsanaaya hadda waayawkin hadhowaada markuwaad imar lamaad imar saddexaad eedeeda maasinti asalaamu calaykum idaga mahad celinaynaa sida qiimaha badan ee aada noo sharafteen ee aada usoo adgibteen dacwadeeni ku saabsaneed furitaanka laanta koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo ee bangiga i b s bangiga i b s waa bangi ay leeyihiin ganacsato soomaaliyeed la aasaasay sanadkii labada kun saddex iyo tobanka lana furay sanadka labada kun iyo afariyo tobanka lagana fura magaalada muqdisho bangiga i b s wuxuu ku soo aaday xilli baahi bangiyeed loo qabo waddanka sida aad ogtihiin burburkii kadib waxaa ka jiray xawaarado wax badan soo qabteen dadka soomaaliyeedna wax badan soo caawiyey laakiin waxaa jiray adeegyo loo qabo bangiyada sidaas darteed bangiga i b s markii la furay sanadkii labada kun iyo afariyo tobankii wuxuu soo celiyey adeegyada lagu yaqaano bangiyada ayna leeyihiin bangiyada adduunka oo dhan isla markii la fura bangiga waxaa suurtagalay in soomaaliya ay yeelato adeega swifty courtka oo ah adeega ay ku xariiraan bangiyada ay yeelato adeega swifty courtka oo ah adeega ay ku xariiraan bangiyada kaasoo suurtageliyey in bisnisyada soomaaliyeed ay ku xirmaan bisnisyada kale adduunka iyadoo magaalada muqdisho lacagtii laga brosees gareeyo iyagoo maraysa banki to banki ay gaaraysa dhammaan adduunka sidoo kale dadka soomaaliyeed ee gudaha ka shaqeeya ee reerahooda degan yihiin dalka dibadiisa ayay waxay u suurto gelinaysaa inay lacagahooda familkooda ku gaarsiiyaan sidoo kalena guud ahaan waxay suurto gelisay in lacagaha laga soo dibadaha ay soo gaaraan bangiga i b s akoonadiisu waxay leeyihiin nidaamka ibanka oo muujisa in bangi akoonku yahay bangi caalami ah markii bangiga i b s ka furato akoon akoonka aad furato waa akoon local ah islamarkaana ah international akoonka aad furato waa akoon local ah islamarkaana ah international waxyaabaha bangiga i b s soo kordhiya waxaa ka mid ah nidaamka online-ka oo ah nidaam aad ku maaniggarin karto akoonkaaga meel walbood joogto haddaad joogto dalka gudihiisa haddaad joogto dibaddiisa waxay kuu suurta gelinaysaa in akoonkaaga aad maanijgarayso lacaga aad u dirto dibadda aad u dirto dadka kale ee akoonada ku leh bangiga i b s bangiga i b s markii la furay adeegyada uu soo kordhiya waxaa ka mid ah in nidaamka real estate-ka guryaha iyo horumarinta dhulalka uu ka shaqeeyo waxaan dhisnay studio ku yaala gobolka banaadir wadada isku xirta afgooyo iyo waxaan dhisnay studio ku yaala gobolka banaadir wadada isku xirta afgooyo iyo muqdisho waxaan ka dhisnay safari village oo ah state cusub oo casri ah oo u naqshadaysan si standard ah hadda waxaan ka dhisaynaa jaziro state oo ku yaala agaarka turkison ee gobolka banaadir sidoo kale bangigaa isagoo fiirinaya adeegyada iyo baahida loo qabo bangiyada wuxuu soo kordhiyey nidaamka macro finansiga oo ah nidaam aan ku caawino ganacsatada low incomeka ah bangigu wuxuu sameeyaa investment isla markaana bangigu adeegyada uu soo kordhiyo oo caalamiga oo maanta halkan aad ka arkaysaa waxaa ka mid a kaararka oo aad adiga oo jooga baydhabo muqdisho iyo adduunka meel kastoo kamid a aad awoodo inaad akoonkaaga isticmaasho bangiga i b s adeegyada uu bulshada siiyo waxaa ka mid a haddii ahalad ganacsatada dowladda iyo hay-adaha iyo cid walba u baahanba inuu siiyo waxaa la yidhahdaa bayrol system oo ah mushaarbixin adiga oo awooda shaqaalaha shirkadaada wasaaradda iyo meel walbaba inaad ku bixiso bangiga i b s aragtida fog ee bangiga i b s waxay tahay in uu noqdo hogaamiyaha qulubta islaamka ee soomaaliya iyo bariga africa insha allah tacaala bangiga i b s intii uu jiray waxyaaba badan oo guulaha ayaa jira oo ku tallaabsaday laba sano oo isku xigta wuxuu noqday bangiga koowaad ee bangiyada ka jira dalka bangiga i b s sidoo kale wuxuu ka diiwaan geshan yahay central bank of soomaaliya bangiyada soomaaliyeed iyo bangiyada carabtaba bangiga i b s waxaa uu ah awlid shirkadda deloid oo ah shirkadda koowaad ee caalamka oo dhanka awlidka ka shaqaysa i b s waxay xarumo ku leedahay sidaan idiin sheegay magaalada muqdisho headquarterku waa muqdisho sidoo kale waxay ku leedahay todoba branjiyo kale magaalada muqdisho branjigii koowaad ee laga furay halkan wuxuu ah wuxuu ahay magaalada baydhabo annagoo markaan aragnay bulshada ku nool gobolkan mataqaanaa koonfur galbeed iyo sida ay dhismisyadii iyo magaalada muqdisho isugu xiran yihiin iyo baahida bangiyada loo qabo waxaan go'aansanay inaan u doorano xarunteena koowaad inay naqato marka laga reebo magaalada muqdisho koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo bankigu sidoo kale wuxuu a t m-ye ku leeyahay oo nidaamka a t m-ka oo loo isticmaalo kaararka ay yaalaan ee magaalada kismaayo ee jubbaland iyo magaalada garowe ee puntland hore bankigu lix bilood kahor wuxuu suurtageliyey in nidaamka kaararka lagu isticmaali karo hoteelka horyaal ee degmada baydhabo ku yaala iyadoo kaararka i b s bangiyada kale kuwa internationalka guud ahaanba ay suurta gasho in lagu isticmaalo marka laga hadlo bangiga ganacsiga iyo adeegyada uu fudeeya ka suko waxaa ka saaran mas-uuliyad iyo oo ka saaran bulshada sidaas darteed bankigu wuxuu ka shaqeeya waxyaaba badan oo kaabaya bulshada gaar ahaan dadka low incomeka ah oo u sameyna ayaga microfinanciga ah dadka naafada ah sida indhoolayaasha iyo dhegoolayaasha oo iskuulle ay leeyihiin aan sponsor garayno islamarkaana u fudeyna gaadiidyo iyo alaabo kala duwan jaamacadaha waxaan kala shaqeynaa ardada internshipka iyo mataqaanaa nidaamka ciidan sidoo kale bangiga i b s fatahaadaha iyo abaaraha iyo culeysyada sidoo kale xil ayuu iska saarayo wax qayb ayaan ka nahay marka laga hadlayo adeegyada bangiga waxaan furnaa akoono kala duwan akoonada retail accounts aan dhahno oo aan u furna ashkaasta islamarkaana ay jiraan producti gooniyaha aan ugu talagalnay ashkaasta inay bangiga la samaysato qaybta la yidhaahdo s m e-ga oo ah ganacsiga yaryar iyo midka dhexdhexa oo aan u samayno maalgelin ku habboon iyo sirfisyo kaloo gooni ah corporate accounts ama corporate products ayaan leenahay oon ugu talagalnay shirkadaha waaweyn islamarkaana leh maalgelin ku habboon shirkadaha waaweyn waxaan leenahay government accounts oo aan u adeegno nidaamka dowladda islamarkaana ah akoona xiran oo aan la arki karin balansiyadooda iyo waxa ku jira ah akoono confidential ah nidaamka microfinanciga wuxuu ka mid yahay akoonada aan furno adeegyada i b s waxaa ka mid a kaararka kaararku sidaad ogtihiinba waa adeeg international ah oo adduunka ku xiraya soomaalida haddii aad akoonka ku leedahay bangiga i b s ama aadan ku lahayn oo aad kaar ka qaadato waxaad awoodaa meel walbo oo dunida aad ka joogto inaad ku maamusho kaarkaaga adeegyadaas oo dhan waxaan suurtogeli doonaa insha allah inaa ka heshaan ama aan ka suurtogeliyo degmada baydhabo maanta laga bilaabo dhammaantood adeegyadaas waxaa laga heli doonaa degmada baydhabo marka laga hadlayo shirkadaha wax dhoofiyo waxay awoodi doonaan laga bilaabo maanta inay lacagtooda qaab bangi ah ay ka diraan oo meesha lacagta laga diro ay naqatood baydhabo hadday naqan lahayd china hadday naqan lahayd turkey hadday naqan lahayd kenya meel walbaad lacagaas u dirayso from baydhabo ilaa meesha aad doonayso ayaad u diri doontaa sidoo kale adduunka meel walbo waxaad awoodi doontaa haddii lacaga kaaga yimaadaan ayagoo akoonkaaga i b s ee baydhabo ka furan inay ku soo gaaraan aadaad umaasantihiin
saaxiibada marka hore salaamkiin salaamka bacdi geedka weli farxadni ee inaanu fursayn kula qayb galna furitaanka baranjiga qayb ka mid ah bangiga oo i b s oo faraciis inta horeeyay ama qaybashay kala duwan gobollada ka yaalan xarujisweyne xamarka taali bale idinka faraxsana inaynu qayb ka naqana bangiga adeegu isa dadku isiyoono inu qayb ka naqano howlaha isa bangiga haayano howlo badan maalgelinta iyo iyo shaqooyin badan haayo akaawnada isu furahayno waliba akaawno international eh adeegyada usubiyo wali kumid master cardka usubiyo oo eedanku faa'iiday adduunyada meel aad seerta ka isticmaali karto sidaas dartee marka wali aan argaanay inaynu fursadnayatid oo waxna marti reer koonfur galbeed ahaan weliba xaruntu baranjigaan ta hadda lagu furay baydhaba eh wali jari doona baranjiyo kale iyo kolley iyo qorsheeyaan deegaanada kale iyo deersii doona adeegan wali sameeyeen siduna aragna xamar bay suubiyeen real estateyo ama guryo dhisan oo iyo dhisaayeen qurux badan oo facilitigii guryahan baahanaayeen iyo ansuubiyaayeen sirfadooda raqiisa in lakoo gado ama lakoo kireeyo marka fursadahaasna wala rajeeyen dhallinyarada awoodan in lahayn geedka intii guri gadaan ama iyo dhisan guryaha iyo karaaxaysa koran fahmi karaan intii magaalada lanka dhisan saas darteed marka farxadan intii baranjiga geedka official lan furo oo oo nadaafurna waan kulley eedaa mahadsantiin ka dhawaada walaha ka dhawaayay marka gudoomiyaha golaha wakiilada koonfur galbeed cabdiqaadir wasiirka ganacsiga wasiiru dowlaha maaliyadda wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalin isboortiga wasiirkeenii hore wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka dhammaan mas-uuliyiinta kale gudoomiyihii rugta ganacsiga nala fadhiya gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada iyo dhammaan akhyaarta kale meesha ku dhawaada salaam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii waxaa salaan idinkaga sida madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya oo aan wakiil ka ahay saaka madaxweyne ahayd eventkan inuu idin yimaado idinla furo event kale waad la socotaan manhajkii qaybintii manhajkii waxbarashada ayuu ayaa event kale isagana jira marka saasaan isu soo kala qaybin marka wakiilaan ka ahay madaxweynaha waa idin hambalyeyna waana idin salaamay runtii i b s waa ku faraxsannahay serviskan iyo adeegan ay soo gaarsiin magaalada baydhabo runtii waxa keliya aan ku ammaanahay i b s waxa weye waxaan xasuustaa waqtigii doodan aan bilownay magaalada muqdisho ee ahayd madaxdii i b s aan isku aragnay mahadii ugu horeeya waa fikir yaroo miiskaan iskala sheekaysan oo ahaa in loo baahan yahay bangi i b s muqdisho laga soo qaado oo la keeno adeeg gobolada runtii aadaan ugu ammaanahay muddadii yareed ee koobneed ay qabsadeen ay yidhaahdeen in adeegan lagu soo gaarsiin doono magaalada baydhabo oo noqotay meeshii ugu horreysay marka laga soo tago muqdisho adeegaas ay ka furaan a t m-kii la keeno wasiiradu waa isla soconay waa xasuusanaa muddo dhoweed markii aanu horyaal aanu ka furnay a t m-ka maantana in bangigii marka branjigiisa laga furo i b s aadaan ku faraxsanahay runtii waxayna ka mid tahay siyaasadda dowladda koonfur galbeed ee madaxweyne cabdicasiis uu hogaamiyo in dib loo soo nooleeyo adeegyadii iyo dhammaan adeegyadii asaasiga bulshada u baahneed si loo kobciyo marka dhaqaalihii gobolka runtii waa idin ammaanaya waana ku mahadsantiin marka insha allah martiqaadkan aad ugu martiqaadeen hambalyaan idin leenahay waxaana rajaynaynaa insha allah waa in dadkuna ay ka faa'iidaystaan idinkuna insha allah shaqada waxaa fiican iyo adeeg fiican service fiican aad bulshada u qabataan
dukaanka qalabka dhismeeda guud new star
fariidole ii miranin dhubatay jilaal dhulbabshay ii gaanjardis malee wadoog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya may laka qiyaasay may laka qiyaasay may laka qiyaasay oshii may laka qiyaasay xaajiyow adii bahatay intii dabeel koraada ii dubaysay in jeedee danseeha ka galay in boqohooti dibadda isku diiwaan gelin boqohooti dibadda inama iska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqay iskorsaaro dib sii sido faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda aad weydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashinaha dhoobtay qeybtiya koowadna xamara iyo baaqa tufaasay shabarqa harshay qatartis qatiyoodis qarash qiimaysa geli adoo qabo banoo macawiista qabto irubukiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan ha qobay kan ha qobay kaasa qobay kan ha qobay ma taro jubnihi tafaariikh sifadaas ma qaadato walaalay gabaarmoogahay dukaanka qalabka dhismeeda guud new star tu habta iyo hor qaboy ijee galgaalida i qarasha kiimo golaan haba baabuurka ha kor hehe niyo iyayow nabadbe
qaybogi dhexa ee barnaamijkan kulanka iyo dhugunsadahitanna khiyaaray haana kumida waryaalka ku howlgalaya magaalada baydhabo iyo weliba geegalan goboday towbarka ciidan waajibaadka shaqo iyo nhaayan bulshada soomaaliyeed welibana siminaarkaas intiis badanka eedinayay sidiian tabii lahaayeen wararka faylan islamarkaasna iyo bulshada inuu gudbiyaan warar xaqiiqada ka salaysan furitaanka siminaarkun weliba ku qayb galay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane ugaas xasan cabdi maxamed soona wasiirka waryaalka kala dardaarmay inuuyo gudadan waajibaadso iyo waana ku dhowrsadaayaan inay bulshadan gudbiyaan warar xaqiiqan hayna waa ka wasiir ugaas xasan oo ku hadalay furitaanka siminaarka waryaalka
bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah hiraaban fayla anaskoy fayla ka dhawaada wariyaasha kukooyi gobolada koonfur galbeed shil duwunba iyo boqol iyo shabeellada hoose ilaahay aan ka mahadnagaana subxaanahu wa tacaala nawaafadni inuun aniskoyna baydhawo aniskakoyna ha dhawaada baydhawo janaaha ka dhawaada wali farxad wiini aha geeka ini una siinfurna tababar dareero doona muddo shambere eh oo laka barda doona waxyaabo shal duwan oo iyo kumadayn ini korlanqaada aqoonta wariyaalka koonfur galbeed soomaaliya ilaalinta anshaxa iyo anshaxa saxaafadda ilaaliyowka ka xadgudubka suxufiyiinta lanjeysido hay-ad kastaba injeysato iyo niyow gududowka waajibaad kasto iyo naftiga ku saaran dhisowka dowladnimada iyo horumarinta arrimaha bulshada intioba arinka mahadnagaane cid kasta oo noo taageeraasi ama garab noo siyaasi inaynu waryaalka koonfur galbeed soomaaliya madinka horreytime walbadana saminaaro gobani walbadana kulamo gobani laakiin wadan labaatan iyo dhowr sana dadkan dhalinyarada ahoo inta fadhi kuyaaba iyo dowladnimo iyo nidaam iyo shal dambeyn iyo aragna iyo wakti soddon sano ayaa lahakagaadadi marka wali lan baahanya soomaaliya intii ay burbursanayti an lamada ini dib lahankaba marka wal kasta oo dadka soomaaliyeed wartaran leh haddii ay ta saxaafadda haddii ay ta arrimaha bulshaha dhaqaalaha amniga siyaasadda antioba weli waa kobacaya soomaaliya guud ahaan iyo suubiyahayta marka tababaradii hordhaan lahangobaday waryaalka koonfur galbeed soomaaliya langobadii iyo haan hato laqobadahay haan laqobado doonoba waliba ha weliba makafalana aaminsana dadkaana dhibaatooyin badan aha mareen waryaalka koonfur galbeed soomaaliya oo kumada waryaalka soomaaliyeed ouna ogna duruufo guud ini iyo la qabaan gobolada soomaaliya oo dhanba gaar ahaanna koonfur galbeed soomaaliya duruufo goonaho iyo kaxeran iyo isku jiraan wali shakaan lahayne waryaalka koonfur galbeed wali kumadayna dadka mujaahidiinta eh oo sida ciidamada qaranka soomaaliyeed noocyashoo shal duwanba guridiyon haysadaan shabaabka aan la dagaalamayaan amniga iyo kala dambeynta ini dalkan lahakanaga iyo unfadaayaan yaa iyoona dhiib ku eyin kaamirooyinshoo ka dagaalamahayaan xabad waldilaasi mea xabado tiiriyo wali waahaa xabad hamuujiyaasu duruufo dalku ku jira horumarka dowladda suubiyaasa horsocodka arrimaha bulshada iyo natay ammaanka antioba marka weli dhiib ku eyna dadka furunto hore ka jara oo horumarinta gobolada koonfur galbeed soomaaliya dhiib ku qaadadahay duruufo badanaa ha ka shaqeeyeen dad badanaa iyagoo hoolinka jara mehnadan dadkii un shaqeeyaan dalibkan baydhabo iyo baldaanka kale ee koonfur galbeed soomaaliba waryaal koonfur galbeed ee dhibaataha kadiirti bershu un curyaameen xubnaagii iyo jeelayeen iyo lahaayeen yaka baalan bershoon aakhira baalana adduunyadu ku tabeena iyagoo halgankaas ka jaro dhamade bershoonna ilaaha tama ku cajisna maana argagixiso makanagana walaageedhi wala ogaadeena ini maalin walba lankii ilaahay inka talagale watashay isu dhamadow lan walbeenna waajibaadka dawliga ee iibta ku saaran use kula shaqeeya dadshay yaanti deegaanshay iyo dawladdiisba iyada iyada sinkamaan nagaana seminaarkin shanberi dareero doona shanta bera wali laku yaabay dadka in aragayaan seminaar hadii la ehda isla markiiba inay dadka miskintiyo ha ka dhiyaasa meel wala ku qaadadaa wahootiyaalkii kaararka la siyaayay beesada laka qaadadaaya ama raashinka la siyaayay inusiy seminaar macnaashe waliba aqoon kororsi aqoon kororsigaas waddanka horreysa wali anfacay dadka hata inta fadhiyey oo labaatan iyo sideedka xubnaade iyoona wali anfac kale in sii nagdaayana dadka iyo haata ka aho wariyaalkao fursadda inayn helna iyo walaagii shanta ber iyo cunto ka baradan yo isheegayan hangaha dhegni hangaha aragni hangaha tababaran mustaqbalkana wali baan nagdaasi wal xayaatadiyo iyonatay nololiyo iyo ka dabridu koraan wariyaal nadiif oo waltar lehna iyo ka nagda koraan wariyaalka soomaaliyeed aqoon darro badanaa isku jarta tabar darro badanaa isku jarta dhibaatooyin badanaa isku jaraan laakiin walaa iyo ka shaqeeya hayan inta badan jaamacado iyo naytoy kolleejo lahan ku bahimale waaye aragna waaye aragnimo duruufta dalkasha intee laka shaqeeya marka inti laku deerow fakaltiyaal laka bardow saxaafadda jaamacado soomaaliya dhanba laku helo waaye aragnimadii dalkan iyo dadkan isa kala shaqeeysa haatana ka shaqeeysa samadan waaye aragnimadaas lankakaaba aqoon ee cilma yaa mar walba wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya wali ee dadaalan geliyaase bal inay ugu yaraan la helo karo meelana isku koogi karo dadkan wallanka sheegi karo marka waajibaasan saaran horumaryowka arrimaha ammaanka dowladnimada arrimaha dhaqaalaha xasilinta iyo naytay rabshado jara inaysan afkinka damidaanoo taraan wanaag badanga jara horumarinta khayraadka dalkinka jara koonfur galbeed soomaaliya kaglan aragaane qarsoon dadkaa saaral fadow isigu kan banaanka yaadoo lanhabandha ka la waaysinya oo adduunyada nin lambaaci jeeyo soomaalida inin lansheega la fadowna dadka hasaara la fadow isigu unaka dowlad ahaan biidn illaahi tacaala seminaarada badagna hornaaha siin goban hatana siin goban hatana gobada downalay isiina hani ku faa'iidaysaday shanta bere oo maalinka inta casharka ka biyow oo capacity buildingkan da isku sheekowaysado isna hayne tensionkan iyo waqtigan ku faa'iidaysataano waliba hawal nuxur leh oo macno la gabagabada meelo ha ku bahan ya fadaan sharafwiingan iganta iyadanka kalsoona maalinka casharka siin biyow shanta bere siin la roogi doono aqoontiya leh qurashadii leh waayo aragga walbana ha ka dhaha jaray saxaafaddu gudaha iyo nagtay dibaddaba in ee la nisqadariyo waqtiga la ilaaliyo su-aal kastoo maangal ahoo lan baahanyana la iswarsada waddanka damboytona wala isu dhan faa'iidaysiin le dowladnimada iyo deegaanka wala ka kordhiyo horumarkiin iyo naytoy saxaafaddii meelfaylajiye uniyaa ku baxaan ya rajee tababarkiina niin furunya shambiri dareere insha allahu tacala waqtiga ay la berdareeray maalin kalen dhaga nuglaadoy maalinkana aan sabroy su-aalo la warsado doona madoo ka kado koraa madoo nuglaado koraa usiina lan labaatan iyo sideetan qof dhegeysadaa intii tabartis yaalanba su-aal iswarsadan jawaabu nagadoy arday walbaradaasoo ixtiraam leh dhugeysasho leh maalishoo sharafaaso inay haato inay haataan warsan ku fadhe tababarkii muddada shanta beri ahay siin dareeray wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya haqaban qaabidi hay-adda un somna garan oo siyaasi ninfuriye
أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنجر أرولا أبريوك حفيسة إي إلو إي العامل abshir sida iidoy sida is aroosamadu waan istareyha arwidi liin oomanayay imbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar baydhownin koytay alaab wareeg wayku oombahi إلا وليجيلا أوركانا أنغونا على وريد إبكسي بأرلادن لينك أرقنا أريتي أذا أنزل صوبة مدي أوروسيا اسمه تلون هاتو إريتونكو بهانا أبو أبو لي كقراسة هو على زناياسة أدونا لما برواها أردا كان إيصول أروو العامن مدو هنقو أذيك alaab originaal e isdiida laha saaray afar meelodaha ku jabti liin iraan ilbayda walaylikiin kusuubiya injineer aalami e wal eeshiyan walhabari ley adaka aalasa ka ilma dhammaysadiya arwuda siinhayte afley ay unnu siinkashi sheegne bulshoy kooyaniila araga arwo alla aamin generaal farne
qaybogeen damba ee barnaamijkan kulanka warsan ayaa isla deerna khiyaaray weliba magaalada baydhabo ku dareere shirlanku taladaay sidii hanraabta ka dhaqan koonfur galbeed iyo un helo lahaayeen qoondadiyo ka eedan xulista baarlamaanka cusuban ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulankun weliba ku qayb galay aana ku mid a golo malaaqyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya intii kulanka socday weliba eedlanku dooday sidii hanraabta iyo un helo lahaayeen qoondadiyo kaleyin xildhibaanada cusuban ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo la kuwada inuu la dhammaystiro xulistiyo bilaha dahadareerta ee sanadka cusuban gebagabadii kulanka waliba laska raxay in hanraabta iyo lasii qoondada rasmiga iyo kaleyin xolowga baarlamaanka cusuban ee koonfur galbeed kulanka markiisaa dhammaaday weliba miila hadalo ku jeediyey gudoomiyaha hanraabta gobolka muraayo ibraahim maxamed saas ahaato weliba miilo ku hadalay maamulka hay-adda s w s o oo ah hay-ad in ololeeyasa sidii hanraabto soomaaliyeed iyo in heli lahaayeen xaqa ama koontada iyo keliyin maamulka soomaaliya saas ahaato weliba miilo ku hadalay haana ku mid a golay malaaqyada oo ku qayb galay shirkunlanku taladaay arrimaha hanraabto iyo ona odayaalkayo tilmaameen inayo diyaarin ayin in hanraabto la siiya qoondadiyo kaleyin siyaasadda koonfur galbeed iyo guud ahaantan dalka soomaaliya waana mas-uuliyiintii oo ku hadaleen shirka maalinta lamaad ku dareer ee magaalada dambaydhabo ka soo saarno ah reerkii afar hubnoodle iyo kii sididle iyo kii lamid ahayn calafiib in midh gabadh ka dhagaa janta sahsahada maamamulaa inta maamasi ahaan maartay dada li hubnood lahaaye waana gebdhoona ku mamnuuceen diidi jardhii korta sahaw jarti li hubnooda wada regeer roogen laakiin ana may qabay hanta ka horta inta badan in wallasku quuro fadaawa ka jara oo gebdho wallan reebe lanki afarhaso lama biyotiin tan kale lanka halka lele raawna hal qof alletaah waana gibir marka qoraa laga naqadeetana maqabo may qabay hal tartiis way hata naftirteeda waxay noqonaysaa cadaalad bay noqon doontaa toddobaatan iyo litanin in ogolaada tumis iyo dhama tumis aan walhasiinkeedan ogolaada iimaansada insha allah inta badan ana matalan federaalka gibara roogd oo aqalka sarow gabadha ugu dhalinyarna way tahay xaqiiqdii oo weli armala gashaantay weli aan la guursan way joogtaa gabdho laakiin hadda muhiimadda number kowda ka jaro isniino soomasi khamiis waana dadka hadaanka fayla yaa number two kooda maydhaari hatana mar kale golaha wasiiradii dowladda hatana dhasaay oo hata ninka damboyta markii madaxweyne cabdirasaaq maxamed la soo dhaha doorga ma dharay gol wasiirada dhasaayahay een haddana ma ka batay wasiirka hoggaanka shaqada shaqaalaha shamsi ibraahim anaana qoray haddana markuu ma dharay een inkastoo hal hubnooda la tali leeyahay marka seelo weele balaanka qoray ari hatta ma dhile malaanka balaanta dhimbiil ku yaabay raana een marka waxaan leeyahay wariyo dhammaantii lan warsidiida majara meel cidla aan ku dagaal galleen marka may fadaan insha Allah biidin ilaa wal kasto yaalo un haqiiqdi hubna tadawna la doodnay un erni war balanta wal masjidana hal haba waxba ka sii weynano inta idan raga kuma falla dadaal mistanaajir laakiin waxaan sii ku salayna sodoy koo mila roogdi golo wasiiro dhasano afar nooto kala kidatiin een haafado iyo degmooyinka intaas dhan bumay waxaan shaqo ku haytan een marka may lahaan aan meelin corona ka roognaanaha hoo batanta lagu badbadi osbada ka khala waas hal ku dhaafo si hataa kale haaqlaqaba een marka waxaan oran lahaa aan ku soo gabagabeyn lahaa odayaasha waxba idin ma diidan laa hadda oday oranayo gabar ma qorayo ma jiro xaqiiqdii way dhici kartaa in hadda sidaa hadda maama u sheegtay muraayo dad oran karaan war gabadhan waxba sii mayne shuqul kuma lihiin waa macquul wayna imaan kartaa dad isku garaad ma aha isku raayi ma aha laakiin sa hadda la sheegaan maryaha haddaan hirinna gabadh baa soo maydhay laakiin haddaan qaab adaa gudi waayo ka warrama en marka insha Allah bin walaal walay haqobateen hool ee istaantaas oo hayteen halgankiini en alaamusaal madul saaran isii wadaashda tun dadkii may ka jirtaan malay naman waa wada siyaasi waa nimanka xilka ku dhamaaday yaasi ngareen beesa badan la gaada inta maraasa walba ku jira la shirin lagu gaada bashin jiro ku hasa oo yaashu hal doolar shuruuda uma taalo mana qaatan kelmadahana waa wey waa deelqaafa la iska ilaaliyo sahna maaha oo in leer odayaasha baysigaadaayanaha seenta walkusheenana may laakiin weli guddi doorasho ama qaafka dadkii waa xoli lahaa si lahulufadi si shaqadii tasiiladkii iskukubiyi fadintaasi iyo intaale walashugu kulana mee laakiin wal oday khaas ahe shuruudeen yaalo intaas badan sheena ku haaraan u dheeraawo ma jarto taas ogaada marka gabadhii aan xambeeyo marka rag badan baa iga dambeeyeen waxba yaan isku haabsanayna een may faday inaan raga kalena u xambeeyo oon walaal waliba meelo kooy tuma saarnooda aan dhaafni gabdho toddobaatan liina magalku faataadana kamarada ee inta yarkaana inta yarkaana aynu iimansano tuma saarka markuu reer kasii ku kulanta marka saad marin haday u sheegaysay marin cali ibraahim een odayaasha qaar iyo arabaadii aan baahanahay lahayd iyo howl kale ku maqan yihiin tan oo kale ah tartankiiyo doodiya bajarta shalay shirno oon ay roogin oo dhallinyaro hablii wiiliba isku jir ah oo doonaya dhallinyarada doorkoodii waa kade qaar oo le aragnay xildhibaanadii hore dhaliilow haani hore balaaw ahayti dadka wala aruuriyay qaabka wala dhasay wala lahay laakiin hata taan gaadhayna markuun taladaanan mayla ka baahnya midas dhan aqoon karti dhanka educationka ka dhisan experience leh dalkan wax u turi kara waana tari kara ummadana ma tari kara marka insha allah waxba yaan ku fogaanin waan fogaadaybe raalli ahaada waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala ogniina laakiin waqtigaas roogi لكن بلان مقنعي كي لكن بلان مقنعي مقنعي سيش الهاية كو ما ملكون يندسن او دولة كوفر قلبات بلانا كجرت صديق كو لكن بلان جيسي دي إلا كي مقل جيسي دي حتى الملاقة ديو اكسي شرعي سيدي شرعين ملاقة ديو اكسي runtii waysinkii aabay malaaglay ma inshaanta lay ku fikirayna ma kii lama dhala intii lama bila madshaynu heeraadu marka ee way bajara hata maamulka oo la dhisi oo la raw galmudug balaan walku waayaale balaan male onuuna sabdiikoodan ma boqolkii labaatan hataa maamulka tani indhisanaya dowladda koonfur galbeed boqolkii labaatan intii laki bees gareeya walka laga dari maa maamulka koonfur galbeed ama dowladda koonfur galbeed mayba ka mahadsantaa oo ka mahadsanyaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed kii horeeyey iyo kii hata roogaba ini balaanta berkee burburkaanga balaan walbarati walbarato ini balaangeeka boqolkii haanasa kulatilarhu ma sheentay balaante qiimada yaa weelati walbarashada yaa weelati sheenti antu korba ma jaray maysi lanaa malaagadii dowlad goboleedka koonfur galbeed hooban cidna dowlad goboleedka koonfur galbeedlay malaag magihini soomaaliya malaagngana muslim iyo muslimjiya malaaggana maysii sheegane meel balaan laka dulo maw inuna dulunkaas rahan berkee aragni dhalni na dhalli dhabna geedka maybaye shalay hata dadaha dhammaaday kii dhaawaca dhiigshayee dhigaas kii dhimal ibdiyaa ka maamulaas kii jilid yaa maamulaas awshe haadoy abooshe haadoy dhaboy dhaloy yaa maamulaas runtii balaanteen ama gabdhoogeen koonfur galbeed mayba kunduraasanaa walaagii koonti lasiin magacaawi ani lasiinka joorfalne xaggiin lasiin siiw ama wa lasiinka daro anu muddoo badani mayba ka bishaaraysaasana maamulkii koonfur galbeed boqolafartiisagaalhaay ini sagaalu ishan la sheeni dastuurkii lagu waafajiyey ishan dhowogdi mayba kala ogaada saanaa sabdii kowtiis lahaytan mawilkan wala ku gohay ini isin wal siin ku gohayno kowti walaa ilaah siin qoonday lasiig takar falaana آمنة وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين إن ما معناتي لما تجرنا وضع تشري حوينكي إن معمول قبلات كوفر قلبات وحصل بميراي وقتي لساي in shirar macna wacyigelin maybaa aynu suu gano iyo go-aan ka deernay ee balaagadii iyo gabdhoogii yaa wada hadaleen wada kulumnay mayceedii iyadan ku faraxsanna hadda meelka hadalka hormeenta way go-aan ka deernay ini meelraay malaagadii lagu wada shirnay malaagadii lagu wada shirnay ayadii eed meelraay natiijo heer sare ee nin sheega ini gabdhoogii meelraay la ku gibgiliyay ini malaagadii gabdhoosho meelraay ka dariyaayan nin sheega eed eedan ka mahadnaqaana dowladda koonfur galbeed ee kuweyni madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagare way ku rajeynaya usuuna madaxweynahan ini gabdhoo meelraay tixgeliyo ini gabdhoo xaquuqdoo la sii iyo ku rajeeyana maadaama meelraayso shalay boqol iyo meelraayso afartan iyo sagaal qof ahaytii baarlamaankii haddana geedka lixda sagaalan iyo lilikawaali ee sagaalan shan likawaali way codsadaan ini gabdhooyileen ku gono sagaalan shantii gabdhooyileen ku gono meelraay qoondadii ka laayeen ee gabdhooyile ku qiibgeliyo eedii eedaan ka faraxsagna meelraay malcadasan in la hadaleen mar lamaad in mar saddexaad way lanaa ee madaxweyne way fadaane waraasta maadaama haweenka lafdhabartay amniga iyo siyaasadaba walbada meelay ku qabado korno una umar ka santeegan dowladda meelay federaalka tan koonfur galbeedba in una garab siina ee dhibaatada meelay geef wada ku jar balaan in magal meelay ee balaan saamayaas ee agoonteeda hayte asaykeeda saarini gaajida olaada meelay askariga ee yeedan raadiyo ay olaadisa bil way fadaan in una qoondin noosi la xulo xulitaankan la ka dara gabdha sharaf leh wadanka wala qabado korno ee in leen ka darna meelay raayso qabiiladana ka xisaabtama inay gabdho meeray walaal la siiyo kumadhaada gabdho farfaron dawladiyo maamulsho gurije gabar meeray anfacaasantii la kooyo iyo qoodsadana waylana mar lamaadin ma saddexaad madaxweyne mudana meel raaysalna tixgeliyo gabdho koonfur galbeed labaanada hal tixgeliyo ee may fafadaan inay gabdho meel raayse nin dhigna hoos maadaama gabdho awoodo badan oo ilaahay subhanahu wa ta'ala siisaday gurigaas hoostiis iyo meelay bulshadaas qiimo ka leeyin weylana ee gabdhooyi hal tahgiliyo mar la maadin mar saddexaad ee walaalana xaliimiyarey ee walaalaan xaliimiyarayaan meelana xaliimada hadhawaaw barnaamijka meel raayuse sharafta le adan ninsheenta oga wacyigelinta gabro iyo odayaalka nisjeewe eed iyo dadkinka dhawaayana markasta ballan kasto meel raayuse koonfur galbeed hal erey meel raay baraarujin mase amni ee sheenoon waa kafanacsanno waana galan qobodaan waana raalli kaana madaxweyne madaxweyne xaquuqdun lan hal la siiyoy gabro hal tixgeliyoy gabrona meel raayuse gabar wadan walantaraas wal halku
maadaan ciyaartooyda isu timaado dad baa dhibcaha ku hogaamiya koox baa dhibcaha ku hogaamisa koonfur galbeed waxay gobolada kale ee isteedyada kale ku hogaaminaysaa kootada gabdhaha xaqiiqdu horeyna way ugu hogaaminaysay haddana siday odayaasha noo sheegeen way ku hogaaminayaan waayo odayaal inta fariistay sida ay noo sheegeen dhaqanka koonfur galbeed odayaal inta meel fariistay tirada ay haystaan ka jaray tiradii gabdhaha aad iyo aad inaan la helaynin bay ila tahay aad iyo aada umahadsantihiin runtii shirkaneet wuxuu ahaa shir wadatashi oo gabdhaha ah oo ay maaragtay soo qaban qaabisay hay-adda s w s o oon aniga madaxa aan ka ahay aan maamulo iyo hay-adda life and peace and institute iyo gabdhaha ka shaqeeya nabadda ee reer koonfur galbeed iyo maamulka oo maxay ahayde inaga gacan siinayeen gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha haweenka gobolka iyo gudoomiyaha haweenka degmada run ahaantii wuxuu ahaa shir si nadaama ku bilowday aadna ugu faraxsanahay sida uu daadahaynta aamino yar noogu daadahaynaysana aan aad ugu faraxsanahay runtiina shir kasto ama wax kastoo ood qabanaysid waxaa la rabaa inay wixii adiga aad shirkan u qaban qaabisay ay ka soo baxaan boqolkiiba boqol baan dhihi karaa shirkan sababtii loo qabtay way ka soo baxdeen waayo waxaan filaynay gabdhaha qaar lagu brogaraamiye xitaa koo iyo tobanaa leedihiin dhowr xabaa laidin siinaya waxba laidima siinayo wixii la jaray idinkaa laidinka jaraya laakiin si kalsooni buuxda ah u qabtaan odayaasheeni dhaqanka oo maantana hor fadhiyo waxay noo sheegeen in ay maaragtay tiro buuxdo oo aad ku qanacdeen inay meel idiin dhigeen marka taas waxay muujinaysaa sida koonfur galbeed dhaqankeeda ay uga duwan yihiin dhaqamada kale inaad idinka naftirkiina maalin walba waxna siiya aanaan dhihine odayaasha lagu abaalmariyo waxyaabaha ay kaga duwan yihiin dhaqamada kale waxaan ognahay isteedyo hal gabar ku jirto waxaan ognahay isteedyo laba gabar ku jirto waxaa weyaan koonfur galbeed shalay waxaa ugu jiray soddon iyo kow maantana maadaama baarlamankii lagu saleeyey tiradii tiro ka yar waxay soo qaateen tiradii ugu macquulsaneed run ahaantii oo laga bilaabi karo dadaalkeeda laga sii wadi karo aad iyo aada ugu mahad celinaa mar labaad iyo mar saddexaadba dhaqanka koonfur galbeed waxaan leeyahay waxa keliya ee idiin hiilinaayo ee idin garab taagan inay ayaga yihiin inaad idinkuna ogaataan insha allaahu ayagana u ducaysaan gabdhaha ducadooda waa leelaaye ina iyagana u ducaysaanoo inay dhaqankii cadaalad keeno oo khayr ku waaro oo wadankooda anfaco inuu ilaahay ka dhigo waxaan kale oo aan aad ugu mahad celinayaa maalmihii aan fadhinay gabdhihii maaragtay dhallinyarada ahaa iyo gabdhihii kaleetaba ee maaragtay muddada dheer munaaqashada samaynaya ama muxuu ahaa aan dood wadaagga samaynaynay mirihii fiicnaa ee ka soo baxay sidaa u soo jeediseen dhammaan aad iyo aadaan maaragtay ugu faraxsanahay waxaa la dhahay muxuu ahaa qofku markuu wax raadinaayo baadi ka maqan tahay inuu heluu jecel yahay waxa ugu horeeya meelaha ka fiiriya ka shaqara inuu wuxuu raadinaayo ee ahaato ayuu jecel yahay baadidii aan usoo safarnay aan raadinaynay dhammaan aan iskula nimid waxa weyaan waa helnay insha allah dadaalkana halkaasaan kasii wadaynaa hadduu ilaaha idmo waynala joogtaa gudoomiyaheenii gobolka oo muraayo oo aad iyo aad u dadaal badan run ahaantii shalay iyo maantana nala taagnayd insha allah muxuu ahaa dadaalkeenna ilaahay inaguma qadiyo gabdhaha muxuu ahaa u taagan xildhibaanadana waxaan rajaynayaa inay ayaga naftirkooda ismuujin doonaan waa siday sheegtay muxuua nina guriga kuuguma keenayo kursiga waxaa weyaan waa ina adigu aad raadsataa waaye aad iyo aadaa ugu faraxsanahay waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
guud ahaan akhyaare intaas ayaa ka gebagabaayay barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan oo siinla dareersiiyay anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle intii barnaamijka hawada ka jari weliba dhinaca farsamada gacan weyn ku jeysaday wadaagkay maxamuud cali cabdulaahi mar kale intiinu ku kulmaana ma aysan kugu tabaana sidaasiyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu